habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa talaado bisha febraayo ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatankana waa saddex iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitroband iyo boggeena v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daahdahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay inaanay ogolaan doonin in isu soo bax uu ka dhaco muqdisho iyada oo sabab ka dhigatay xanuunka covid-19 iyo arrimo la xidhiira dhinaca amniga wixii dowladdu qiimeyn iyo daraasay ku dhistay go'aankeeda go'aankaas wax iska beddela ma jiraan haddii qiimayn dambe dib loogu noqdo haddii dowladdu ay qiimayn kale ku noqoto si kastaba ha ahaato ama wadahadal ha ku timaado ama caafimaadkoo la qiimeeyey iyo amniga ha noqoto waa ka hadli doonaa laakiin warku waa warkii hore waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa xubintii umuuraha maraykanka oo ku saabsan dhibaatooyin dhinaca sharciga ah oo soo wajahaya madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump kiiska lagu haysto madaxweynihii hore ee maraykanka ee ku saabsan arrimihiisa cashuuraha runtii wuxuu soo maray wakhti dheer wuxuu ka soo bilaabmay sanadaha lagu haysto oo kiiskani uu dabada la gelayana waa ilaa toban sano weeyaan oo hadda lasoo dhaafay inuuna bixin wax cashuur ah qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa shalay shaaciyey in la bilaabi doono dabcinta xayiraadaha xanuunka coronavirus isagoo arrintaasina la xidhiidhiyey barnaamijka tallaalka dalkaasi ka socda uu saamaxay in dibufuritaanku uu bilaabmi doono bisha maarja sideedeeda ra-iisul wasaaraha ayaa isagoo westminster kula hadlayay sharci dejinta sheegay in laba toddobaad kadib ardayda guud ahaanba dugsiyada iyo goobaha waxbarashadu ay si nabdoon waxbarashadii foolka foolka ah ay dib ugu laaban karaan taas oo ka bilaabmaysa bisha maarja sideedeeda islamarkaana dadka ay la kulmi karaan qof aan qoyskooga ka mid ahayn tan iyo horaantii bishii januari ayaa dalka britain uu tusaale u ahaa mid ka mida meelaha xayiraadaha ugu adaga dunida lagu soo rogay iyadoo dugsiyadii iyo jaamacadihii la xidhay inay bulshadu isku timaado la xanibay islamarkaana guud ahaanba meheradihii aan laga maarmaanka ahayn iyo weliba goobihii kale ee adeegyada laga samaysan jiray lagu khasbay inay xidhaan hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khamani ayaa sheegay in iiraan sida ay rabto ay u kordhin karto heerka bacriminta maadada yuraniyamta islamarkaana ay gaadhsiin karto boqolkiiba lixdan xilli uu weli taagan yahay mustaqbalka heshiiskii nukliyeerka ee iiraan iyo maraykanka telefishinka dowladda iiraan ayaa khamani isniintii ka soo xigtay isagoo sheegaya in maraykanka iyo weliba yurubiyaanka heshiiska qaybta ka ahaa ay iiraan u adeegsadaan luuqad aan cadaalad ahayn oo ka dhan ah islamarkaana iiraan aanay u dhegtaagaynin cadaadiskaasi oo miiqaamkooda aanay bedeli doonin heshiiskii nukliyerka ee sanadkii laba kun iyo shan iyo toban ay wadagaleen iiraan iyo lix waddan oo ah kuwa ugu awoodda roon ayaa iiraan u xadidayay kobcinta yuraniyamta ilaa iyo saddex dhibici lixdan iyo toddoba boqolkiiba si kastaba ahaatee iiraan ayaa ka tallaabsanaysay heshiiska tan iyo markii maraykanku uu ka baxay heshiiska wakhtigii maamulkii trump islamarkaana dib ugu laabatay inay kobciso yuraniyamta ilaa boqolkiiba labaatan maraykanka ayaa aada uga cadhooday kadib markii gantaalla lagu weeraray magaalada baqdaad ay qaarkooda kusoo dhaceen goobta loo yaqaano aagga cagaaran saraakiisha ciraaq ayaa sheegay in gantaalahan oo ah nooca loo yaqaano kadyuusha laga soo riday xaafado la jaara balse aanay jirin cid wax ku noqotay militariga ciraaq ayaa sheegay in afar baabuur ay waxyeella ka soo gaadhay weerarkaasi iyo weliba hanti kale warbixinno hordhaca oo weerarkan ka soo baxay ayaa sheegaya in gantaalahan ku soo dhacay aagga cagaaran ay ku dhaceen meel u dhow safaaradda maraykanka iyo weliba taliska dhexe ciidamada iyadoo ciidamada maraykanka iyo weliba kuwa ciraaq ay la xidhiidhinayaan weerarada ka dhanka ah kooxda isis weerarkaas oo cidna aanay sheegeen mas-uuliyaddiisa ayaa imanaya toddobaad kadib markii gantaal iyagana lagu weeraray garoonka caalamiga ah ee magaalada erbil ee waqooyiga dalka ciraaq halkaasoo uu ku dhintay mid ka mida qandaraaslayaasha isbahaysiga maraykanku uu hogaamiyo ugu dambayntiina madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo felix tshisekedi ayaa ku booriyey wadamada bartamaha qaaradda afrika inay baadhitaan ku sameeyaan ciddii mas-uulka ka ahayd ee dilkii danjarihii talyaaniga luuka atanasiya iyo weliba laba qof oo kale kadib markii dalkaasi lagu weeraray kolonyo gaadiid oo ka tirsan barnaamijka cuntada adduunka e w f p wakhti dambe oo isniintii ah ayaa madaxweyne shisekeedii u cambaareeyey weerarkaasi oo markaasuun saacado ka hor uun ka dhacay ee meel u dhow gooma oo ku taalla waqooyiga gobolka kiifu isagoo sheegay in kuwii ka mas-uulka ahaa ay tahay in cadaaladda la hor keeno wakaalada wararka ee associated press ayaa ku warantay ina telefishinka dowladda talyaanigu uu habeennimadii isniintii sheegay in kolonyada uu safiirku la socda ay beegsadeen koox raadinaysay inay afduubaan islamarkaana ay madax furasho ka helaan walow aan la shaacinin halka xogtaasi laga helay
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo noo akhrinaya warkii dunida dalka maraykanka tirada dadka u dhimanaya cudurka covid -19 ayaa kor u dhaafaya nus milyuun qof muddo hal sano ah inkastoo xilligan ay xoogaa hoos u dhaceen tirada dadka cisbitaalada la dhigaya haddana weli tirada dadka u dhimanaya waxay ka badan yihiin kun iyo laba boqol oo qof maalintii steve herman ayaa warbixinta noo diyaariyay xuseen barre aadan ayaana noo soo jeedinaya iyada oo tirada dhimashada ee cudurka covid nteen ee dalkan maraykanku ay gaadhay shan boqol oo kun oo qof ayaa madaxweynaha maraykanka joe biden oo ay weheliyaan xaaskiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka kamala harris iyo saygeeda waxa ay kulan baroordiiq ah ku qabteen aqalka cad madaxweynaha ayaa khudbad uu u jeediyey shacabka maraykanka u tacsiyeeyey dadkii cudurka covid u dhintay iyo ehelkooda biden ayaa amar ku bixiyey in calanka maraykanka hoos loo dhigo muddo shan maalmood ah salaasada maanta ah ayaa ku beegmaysa sanad ka hor markii uu madaxweynihii hore donald trump isagoo safar ugu ambabaxayay dalka indiya uu saxaafadda u sheegay in xukuumaddiisu ay xakamaysay cudurka covid nteen isagoo sheegay wakhtigaasi in aanay cidna u dhiman cudurka hase ahaatee laba toddobaaduun ka hor hadalka madaxweyne trump waxaa u dhintay cudurka qofkii ugu horreeyey ee maraykanka inkastoo ay xukuumaddu shaacisay bishii abriil labadii kun iyo labaatankii inkasta oo nus milyuun qof oo maraykan ah ay dalkan ugu dhinteen cudurka haddana waxaa jira rajo ay muujinayaan madaxda maraykanka waxaa hoos u dhacday tirada toddobaadkiiba dhimata sida ay sheegtay doctor rochel wolonski oo ah madaxa xarunta xakamaynta cudurada faafa sidoo kale waxaa socda ololaha tallaalka cudurka covid nteen iyadoo ilaa iminka boqolkiiba saddex iyo toban dadka maraykanka ah ay heleen ugu yaraan tallaalkii koowaad inkasta oo barafka xilligan qaboobaha uu hakiyey maalmahani xawligii uu ku socday tallaalku saraakiisha caafimaadka ayaa ugu baaqaya dadweynaha iyo shacabka in ay afka xidhaan islamarkaana ay kala fogaadaan si loo yareeyo halista ka dhalan karta faafitaanka cudurka covid nteen oo fara ba-an ku haya caalamka mahadsanid xuseen barre aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinaya dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inaanay ogolaan doonin banaanbax lagu qabto magaalada muqdisho iyadoo taasi sabab uga dhigtay cudurka covid nteen iyo arrimaha amniga hadalkan waxaa sheegay wasiirka amniga xasan xundubey jimcaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho mucaaradka midowda murashaxiinta ayaa shalay sheegay inay banaanbax qabanayaan maalinta jimcaha ee lix iyo labaatanka bisha februari warbixintan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle xasan xundube jimcaale wasiirka amniga gudaha xukuumaddu wakhtigeedu idlaaday ra-iisul wasaare rooble ayaa maanta mar kale ku celiyay in go-aanka xukuumadda isku soo baxayda weli sidii uu yahay dowladdu markii ay lahayd isu soo baxa iyo isu imaadka faraha badan waa in la joojiyo oo la yareeyo oo laga bilaabo golihii wasiirada in lagu qabto zoom waxaa lagu dhisay qiimayn la sameeyey oo xag caafimaad u badan iyo xag amni intaba qiimayntaas la sameeyey oo aad loo soo daraaseeyey wakhtina qaadatay lagana wada fadhiistay ayaa lagu saleeyey in isu soo baxyada iyo isu imaadyada la joojiyo wixii aan laga maarminna aad loo yareeyo
wasiirka amniga gudaha wuxuu soo hadal qaada xaaladda amni wuxuuna sheegay in daruufaha amniga jira darteed ay ku dhiiri gelinayso in aan la ogolaan banaanbaxyada iyo dadku inay isku yimaadaan fagaarayaasha middaa amni ee maanta ka hadlayna ee qofkaa dadka jaakada tuurayana ayaduna waa dhib nagu soo kordhay oo nagu sii dhiiri gelinaya inaan aanaan dhihi karin bulshada soomaaliyeed meel heesugu timaado waayo mas-uuliyad baana saaran waxaa dhici karta dadka kaloo mas-uuliyaddu saarayn inaysan saa u fiirin inaysan saa u arag oo ay ayagu u arkaan dana ay ayagu leeyihiin oo gaarahoo u muuqda inay ayagu raadsadaan hadhowna mas-uuliyadda annaga nagu soo celiyaan wasiirka amniga gudaha xasan xundube jimcaale oo idaacadda v o eda weydiisay go-aanka mucaaradka ku aadan mar kale banaanbax dhaca lix iyo labaatanka bishan februari ayaa carabka ku adkeeyay go-aanka xukuumaddu sidiisuu yahay banaanbixi banaanbixi dowladdu qiimeyn iyo daraasay ku dhistay go'aankeeda go'aankaas wax iska bedela ma jiraan haddii qiimeyn dambe dib loogu noqdo haddii dowladdu ay qiimeyn kale ku noqoto si kastaba ha ahaato ama wadahada ha ku timaado ama caafimaadkoo la qiimeeyey iyo amniga ha noqoto waa ka hadli doonaa laakiin warku waa warkii hore cabdulqaadir okey v o a muqdisho
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington ciidanka booliiska soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen nin qorsheynaya inuu isku qarxiyo ciidamada booliiska ee degmada xamarweyne saaka afhayeenka booliiska soomaaliya gaashaale sadiiq cali aadan ayaa sheegay in xubno ka tirsan booliiska ay ka war heleen ninkan watay jaakada ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa booliiska ayaa sheegay in ninkaasi isku dayay inuu cararo kadibna uu tuuray jaakadii uu xirnaa faahfaahinta warkan waxaa muqdisho nooga soo diray waryaheena cabduqaadir maxamed cabdulle qaraxu wuxuu ka dhaca suuq laga dukaamaysto mashquul badan uu ku yaala gudaha degmada xamarweyne waxaana goobtuu qaraxu ka dhaca kaag dhowaa dhismayaal ay ka mid yihiin xarunta saldhigga degmada xamarweyne iyo aqalka dowladda hoose looga arrimiyo gobolka banaadir hafhayaanka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanla sadiiq doodish oo la hadla v o aad ayaa sheegay in qof isku soo xiray waxyaabaha qarxoo wata jaakadu iska tuura kadibna isku day inuu baxsado balse ciidamada booliisku ay ka warhayeen oo ay daba joogeen abaara shan saac iyo bar barqanimo ayaa ciidanka booliisku ka war heleen qof laga shakiyey isla markaana isku soo xiray soo xirtay jaakad lagu soo xiray walxa qarxa xubnihii ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ka howlgala saldhigga booliiska degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa ka hortegey isla markaana ku dhaqaaqay qofkii argixisada ahaa ee soo xirtay walxa qarxa sidaas ayay ku bilaabatay in ciidanku ay ka hortagaan eedeysanaha eedaysaniina wuxuu isku dayay inuu baxsado markaas ayuu ciidanka ku tuuray jaakeetkii ay ku xirnaayeen walxaa qarxa sidaas ayaa qaraxii ku dhacay khasaaraha qaraxu geystay waa hal qof hal xubin oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dhaawac fududi ka soo gaaray marka loo fiiriyo jugta iyo mugga qaraxu uu lahaa marka sidaasa waxu dhaceen eedaysanihiina gacanta lagu hayaa wuxuu ku jiraa gacanta ciidanka booliiska soomaaliyeed hafayeenka ciidanka booliiska ayaan weydiiyey wararka sheegaya inuu baksaday qofkii jaakada wata kadib markuu iska furay wuxuuse ku sheegay war been abuura
dee sabab dhihi karta eedaysanihii awalba lagu raad joogay ee la eryanayey ee jaakadii qaraxa ahayd ciidanka ku tuuray sida qaraxu ku dhacay qof la daba joogoo la eryanayo dee sabab uu ku baxsan karo anigu ma aqaano taas waxay la taallaa jawaabteedana laga rabaa qofkii dee yidhaahda wuu baxsaday maseejkaasna si fiicanaan u naqaanaa waa afkaaraha iyo dhagaraha argixisadu ay isticmaasho inay dadka ku dhex marto laakiin waan uga digaynaa ummadda soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada naga mudan islamarkaana maxay ahaydey saxafiyiintu ay ka mid yihiin inay ka feejignaadaan fariimaha argixisadu ay dhex marsanayso ee la xiriira in naftihaligihii uu baxsado wax ka jira ma jiraan raad iyo toona ma laha sal iyo raad toona ma laha marka eedaysanahan gacanta ku hayno anagu ma dhihi karno waa dambiire inagoo ku qabanaa caddaynta sida sharciga shuruucda dalka u yaallaa ay qabaanna wuxuu mari doonaa baaris arinta la xiriirta cadaaladda iyo maxkamadda awoodda ula ayuuna kasoo hormuuqan doonaa dowladda soomaaliya ayaa la tacaalaysa xaqiijinta ammaanka muqdisho ciidamada amniga ayaana howlgallo ka wada degmooyinka gobolka banaadir ee saldhigyada booliisku ay ka howlgalaan si looga hortago falalka amni darre ee ka dhacaya magaalada muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay gubeen qaar ka mida tuulooyinka gobolka shabeellaha hoose oo dad shacab ay degan yihiin deegaanada ay gubeen waxaa ka mid ah yaaq bari weyne warbixintan waxaa baydhabo inooga soo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur cd ayaa caddeeyey kooxda al-shabaab inay bilaabeen deegaano badan inay ka barakiciyaan shacabka ku dhaqan gobolka shabeellada hoose gudoomiye c d ayaa sheegay in shabaab ay gubeen tuulooyin badan oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada degmada wallaweyn nimanka argixisada al-shabaab waxaa beryahan ay caadeysa inay salciyaan runtii dadka maxaan ku rahda xoola dhaqatada iyo beeraleyda uma horeeyaan maxaan ku rahda kuwaan hadda ka hor waxaa dhacday maxaan ku rahdaa in maxaan ku rahdaa sagaarole iyo siigaale iyo busley daawuud iyo qolkaas ilaa iyo maxaan ku rahdaa maxaan ku rahda ceelwareegow iyo bulanaagey iyo maxaan ku rahdaa tuulooyin hoos imaada degmada marka iyo janaale runtii inay kasoo barakiciyaan shacabki oo hadda buufo ay barakacyaal ku yihiin dadkii beeraleyda ah iyo xoolodhaqatada haddana waxay bilaaba usbuucan maalmahan oo shalay ugu dambeysay xalay ugu dambeysay inay shacab ku dhaqan maxaan ku rahdaa tuulooyin maxaan ku hoos yimaada degmada wallaweyn inta udhexaysa wallaweyn iyo buurakaba wallaweyn iyo inta maxaan ku rahda udhexaysa tiglow inta udhexaysa wallaweyn iyo maxaan ku rahdaa beledweyne inay kasoo barakiciyaan dadkii sida tuulooyinka ay dab ku qabteen waxaa kamid ay gubeen sahweyney sahyel belamiin yaaq doomaar maxaan ku idhahdaa ilaa iyo durdur runtii yaaq berweyne oo habeen hore iyo maxaan ku idhahdaa ay kusoo noqdeen oo maxaan ku gubeen waxay ku dileen hadda nin ganacsado maxaan ku idhaha magaca loo leeyahay runtii oo ganacsada ah oo magaaladaas magaca maamuus ku lahaa magaalada yaaq berweyne oo noqonaysa magaalo weyn hadda maxaan ku idhaha dabay ku qabteen shacabki waa ka barakicay waxayna qaadeen lix iyo toban foof oo geel ah runtii waa arrin aan la yaabnay nimanka argixisada maxaan ku rahdaa al-shabaab gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir c d sidoo kale wuxuu xusay inay tahay sababta ay shabaab u gubeen tuulooyinka qaar kadib markii shacabka deegaanadaasi la duldhigay awaamiir taasi oo shacabkana ay diideen sida gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose uu sheegay waxaa keenay runtii hadda maxaan ku raha in shacabkii gobol shabeelle hoose ay is abaabuleen oo maxaan ku rahdaa oo ay samaysteen maleeshiyaad oo ka dhiciya maxaan ku rahdaa oo dadkii deegaanka xoololeyda baadiyaha fog macnaha in maxaan ku rahda nimankii zaka aan joogsaneyn waxay zaka ku magacaabeen habeeni maalina in dadkii maxaan ku raha wiilishii ay kastaan oo argixisnimo ay baraan in gabdhihii xoog loogu wato xoog loogu guursanaayo guur maahana waa xoog in maxaan ku rahda dadkii maxaan ku rahdaa ay aad iyo aad maxaan ku rahda u bahdileen oo dadkii maxaan ku rahda laga ganacsan waayo xoolo laga dhaqan waayo hadda leega maxaa xoolahay ka qaadeen xoolaha maxay galabsadeen lix iyo toban ulood ay ka qaadeen oo kun iyo intaasoo boqoloo neef geel ah salele marka waa dhac bareer ah kooxda al-shabaab ayaan weli ka hadlin inay gubeen tuulooyin hoos yimaada gobolka shabeellada hoose waxayna kooxda shabaab weli saameyn ku leeyihiin ama ay maamulaan deegaano gobolka shabeellada hoose ka tirsan maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa iyaguna muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo waxay ka wadeen deegaano gobolka shabeellada hoose ka tirsan kuwaasi oo lagula dagaalamayay kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale halkaad nagala socotaana waa v o a washington guddiga tacliinta sare ee somalilan ayaa sharaxay sida ay u hubinayaan shuruudaha laga rabo musharaxiinta golaha deegaanka iyo wakiilada iyaga oo xusay in ay u raacayaan xeerarka khuseeya doorashooyinka ee somalilan haddaba gudoomiyaha komishanka tacliinta sare rofesor suleymaan diriir cabdi ayaa u waramayay wariyey khadar maxamed cakulle waxaanu sheegaynaa dadka u tartamaya xilalka gobolada ama dowladaha hoose iyo qarankaba in la mariyo screening iyo process yani habkaa la mariyo waxaa ka mida markaa oo annaka noo gaara inaanu xaggii waxbarashada aanu baaritaankeedii iyo hubinteedii aanu yeelano annaka iyo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gaar ahaan waxaa noo sii khuseeya toddobada degmo ee aanu xalay tirinay lixdii gobol degmo ee jiri jiray iyo gemiley oo lagu xidhay shuruudaha lagu xidhay marka laga tago waxa kale ee dee qaranko dhamme baarayo annaka waxaana khuseeya xagga waxbarashada waxaanu doonaynaa in toddobadaas golo ay shahaado jaamacadeed ay sitaan oo aan mugdi ku jirin iyo waayo aragnimo shaqo oo ugu yaraan saddex sano ah horta labada qodob ee ay ka dhimatay waa labadaa labadaasaanu baaraynaa halkaa ujeeddada looga jeeda waxaa weeye xildhibaanka u tartamaya ama dowlad hoose ha noqoto ama mid qaran ha noqotee waxawey waa inuu waxbarashadiisu ay sugan tahay waayo aragnimadiisa shaqo waa inay sugan tahay labadaa marka la sugo hadda wixii kalena waa barbar socdaa wasaarad caafimaad ee nabadgelya ee wax waliba labadaasaanu laakiin annaka focuska iyagu uu yahay oo aanu doonaynaa inaanan dalka ku sii dayn niman dee waxyaalo macmala soo qaatay jaamacadaha waa inaan laga been sheegin sekandariyaasha waa inaan laga been sheegin waa in wax waliba ay sugan yihiin goormay matalan iman karaan xaruntiina ama ay mxuuahaye diyaaraad tihiin
sidii shalay aanu sheegnay laga bilaabo maanta oo saddex iyo labaatan bishu tahay xafiiskaygu waa u furan yahay cid gaara baanu u qaabilnay markay yimaadaanba waxaa loo rifargaraynayaa ama marjicu noqonayaa qolada qabanaysa yani maaragtay documentskii araajida marka shalay markii laga bilaabay oo aanu announce garaynay waa u furan tahay waa la ururinayaa dabadeedna dee halkaasaa la gelinayaa yacni qofku waa kuma muxuu yahay waxaanuu sheegtay ma leeyahay mise waa wuxuu meel kale uu ka originality iyo iyo coobi baa dee la kala saaraya marka wixii coobiun baanu meesha aanu ka saaraynaa marka way u furan tahay waana soo dhexweynaynaa ma shahaado uu qofsito musharaxi oo dareenidi ka galo jaamacadda ma xidhiir toosaad la samaynaysaan mise si kalea u ogaanaysaan
labadaba jaamacadaha rikoodhkoodii o dhan baanu haynaa marka halkaas haddii aanu u baahnana waa la xidhiidhaynaa waxaana laga yaabaaba inaanu qaarkood ka maaranno laakiin labada habba waa isku dayaynaa annaka habka noo dejisan inaanu ku baadhno iyo jaamacadaha wixii aan uga baahanno labadaba waanu eegaynaa oo yani si yani wax waliba dee ay u balance garaysa udheli isugu dheeli tiran yihiin iminka qaybtiini tacliinta sare odinku commissionkiya iyo agaasinkii muxuu ahaay tacliinta sare waxaa isku noqoteen hal xarun baa wada degantiin shaqo gaara wada qabanaysaan ma isleedihiin waa tallaabsan karaa commissionka iminka runtii ha si wanaagsan oo waxtar le buu tallaabsan karaa sababta waxa weeye awal waxay ahayd komishinku meel buu joogay agaasinka tacliinta sarena meel buu joogay wasiirkuna meel buu joogay marka xitaa xoogaha iska horimaadii waa dhacayay laakiin maanta agaasimihii guud ee tacliinta sarena waa naloo keenay madax bannaani wanaagsanna waa la bixiyey wada shaqayn iyo tala wadaagna waxaanu leenahay dee wasaaradda iyadii waxbarashada iyo sayniska marka quality iyo quantityba xaggii quantityga shaqaalihii waa noo kordhay oo waa laysku daray qualitygiina deed maskaxo kala jaada oo qaarba speciality ay leeyihiin ayaa iyadana ku soo biiray sidaa darteed waxaanu aad iyo aad u quudaraynayna inaannu jaamacadahana si dhow ula soconno oo qaab cusub oo aannu soo wadno ayaa jira oo xitaa waxaan la yidhahdo decentralizationka yacni inaannu adeegii ilaa daadejinno oo ugu geyno meelahooda halkanna aanu sidii odhitka qarankoo kale aanu howlahooda iyo activitieskooda aanu la soconno waxaanu ogaanaynaa waxyaalahaanu ka codsano markay soo gudbiyaan waxaanu xitaa kala baranaynaa jaamacaduhu sida maaragtay daacadnimada iyo waxay uga soo hadlaan dadka qaar baa ku doodaya in la samayn karo shahaadooyin been abuura oo ama digriya ama dugsi saraba matalan haddii kuwa digriga oo kala soo qaadano maxaa qofka sita ama cidda ay ku caddaata inay institutionkaasi sameeye ama uu lahaa mas-uuliyaddiisu noqoto iyo qofka sita maxaa maxaa ciqaabkiisu noqonaya ama maxaa maxaa ugu tala gasheen maxaana tallaabo laga qaadaya
waxaa laga qaadayaa dee hay-ado dhan oo qaranka ah baa jiro oo qaabilsan wixii magaranaysa isdabamarina hadday tahay xag waxbarasho iyo hadday tahay hay-adaha kale dadku shaqaleba toosh baa lagu eegayaa yacni markaa hadday shahaado dabadeed tahay iyo hadday shahaado guda tahay iyo waxyaalaha aanu shalayna ku daray waxaa ka mid a masalan wixii koob iyo sagaashankii ka horreeyey kolley waxay u yara baahan yihiin hubin bay u baahan yihiin dheeraada oo dee dal isku jira laba dal oo berigii horena midoobay markii dambena kala baxay ayaa arrintoodu ay taagan tahay cishaadada hore laakiin wixii isdabamarina yacni runtii zero tolerance waxaan la yidhaahdo yacni magaranaysaa dulqaad badan looma yeelan doono marka qofkii isla haya ama isku kalsoone waa inuu garoonka boolooga isagoo aan meel kale soo marin si transparent ah iyo accountabilitygii dee laga keenaya magaranaysa meelahay ku khuseynaysayba waxa weye waa sugaynaa marka waa u weel samaysana habkii lagu hubinayena waa noo diyaar kaasi waxau ahaa gudoomiyaha komishinka tacliinta sare somalilan rofesor salebaan diriir cabdi oo u warameeyey khadar maxamed cakulle haatana dhegeystayaal haddaynu dib ugu laabanno kaalmihii heesaan
haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igada gilgilashada haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida boqolaal qoys uga soo barakacay deegaanadooda ayax fara badan oo ku degay islamarkaasina cunay dalagga beerahooda waxaad kaloo maqli doontaan dadka qaba xanuunka jidhka ku dhaca ee loo yaqaano albino ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo sheegay inay takoor kala kulmaan bulshada qaybaheeda kala duwan ciyaarihii iyo kaalmihiisa hayaan barnaamijkana ka marnayn aynu ku horayna ayaxa oo ah cayayaan duula dhirtana aad u cuna ayaa xilligan dhibaato xooggan ku haya qoysaska beeralayda ah waxaana qaar badan oo ka mid a uu ku qasbay inay soo magangalaan duleedka magaalada muqdisho oo iminka xaalad adag ay ku wajahayaan waxaa qaar ka mida barakacayaashaasi la kulmay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo uu warbixintanna nooga soo diray ayaxa oo ah cayayaan duula dhirtana aad u cuna ayaa xilligan dhibaato lixaad le ku haya qoysaska beeralayda ah waxaana qaar badan uu ku qasbay inay soo maciinsadaan duleedka magaalada muqdisho kadib markii uu beerahooda xaalufiyey dadkan oo tiradooda ugu badani ku jira kaamka qaboobe ayaa la daalaadhacaya duruufaha qallafsan ee hareeyey noloshooda waana kuwo xaalad bani-aadminimo oo adag maraya xaliimo nuur waa haweenay ka mida barakacayaasha taasoo saddex bilood ka hor ka soo barakacday tuulada warmaxan ee gobolka shabeellaha hoose saddex bilood ka horaan kasoo kacay waxaana ugu soo tegey beerihii haddana abuur iyo waxaasaan sameeyey markii xoogaa ay soo kaagaceen bahal ayaxaa noo imaaday ayaxii haddana maxaanaha badarkii naga cunay meelaan joognaan waaynay dhinacaas haddana waliweyn xaggeedaan sii aadnay si aan xoolaaleydaas iyo waxaasan wax uga qabsanno kabacdin haddana colaadaa ka kacday markii haddana waa wareernay beerihii wixii soo haryaan kusoo laabanay ayaxiyaa dib noogu soo noqday waa iska soo barakacnay kaam halkaana oo la dhaha kaam qaboobe aan imaanay aday laba biloodaan ku noolnahay hal bilna iyo barna meeshaasan ku warwareeganayni marka hadda wax gargaar ahna ma haysano meeshaana iska joognaa ilaahaan ugu ammaansaday subaxdii waa iska shaqo tagnaaho meelahaas magaaladan iska aadnaa magaalada haddaan aadnana waxaa laleeyahay maxay ahayd cuduraa jire albaabka iisoo garaacina imood labadan kun qaada labadii kunna baawur raacayay haddana waddadii waa xiran tahay dhibaatooyinkaas oo waddankana macnaha aan laga warqabin aan meeshaa nagu haysta waxaa marka aan bulshada dadweynaha muslimiinta soomaalida hay-adaha gargaarka waxaan ka codsanaynaa inay sida dhaqsi a noo soo gaaraan xaliima oo ah hooyo korisa sideed carruura oo ay dhashay ayaa tubta nolosha uga warantay sida ay ku maarayso noloshooda sideed carruuraan leeyahay aabbahood aaw aabbahood beerihii dib ugu laabtay balkii waxaas ku kala xanaaneeyay camal uu ku laabtay ana magaaladaana iska soo galay barakacyaashaana iska soo dhex galay hadda barakacaan iska ahay meeshaana iska jooga santarkaana gogolle iyo waxaasaa nala siiyey santarkaana nala fadhiisiiyey gudoomiyaha macnaha dabka noo shiday oo wax noo kariyey ilaa iyo haatan marka asaa macnaha markii wax anaga helnona anagaa shidanayno markaan waaynana gudoomiyaha noo gacan celiya qaar dhardhaqay qaadaan ay aadaan qaar waa xanuun xanuunsan yihiin qaar xaamilooyin waaye qaar wallac waaye taba waxay soo hesha tii kala ku caawisa marka saa la alligeed nolosha saasaa lagu reebeeyaa laakiin ragga kaas beeray tacbadaan kii aan meesha aan ka imaaday beeroolayaan ahay xoolaalayaan aheeni xoolihii dhac iyo colaad iyo waxaasaa galay marka daaqna hataa waa waayeen biyihii daadaayay marka saa la alligeed aniga waddankan weli lama qabsanin xaaladiis maaba ka warramaydo war maxan waayahee dhinacee biyuhu idinkaga soo fataheen dhinaca kale wareega oo buulo xaanshe meesha kale wareega ay biyaha noogu imaadeen oo jidka xoogaa inta laga dhidhisay haddana biyihii ka tambateen oo biyihii ka xoog bateen ay nagu soo dilaaceen habeen annagoo hurdayna
waa gartay beeraha maxaa idinkaga soo go'i jiray oo aad ka shaqaysan jirteen beeraha waxaa noogu go'i jiray moordo galley sisin digir intaasoo manaaficadan ku haysanay marka waxaaba biyihii wixii ka soo haray ayaxaa naga dhammaystay markaa saasaa xaalad maraysaa walaalkay marka halkan ma usoo lugayseen halkan waa usoo lugaynay afgooyan waxaan ka soo raacnay baabuur inta afgooyi iyo warmaxan dhexdooda waa soo lugaynay waa gartay saawa saasaa halkan ku dhimaan ugu dambayntii barakacayaasha ku sugan kaamka qaboobe ayaa deris la noqday hoyla-aan iyo musqulo yari waxaanay ka dalbanayaan dowladda iyo hay-adaha samafalkaba inay il gaara ku eegaan xaaladooda haddaba kii wax haysta ah kan kala la cuno hadda wax oo la kala saaraya ma aha qofkii dabka shita ah qofka kala la cunaa marka saa la aligeed haddii maanta qof inta baxa ilaahay wax usoo sahla kan kaleeto kala noolaadaa saa la aligeed marka wax oo hadda saddexda waqti ama labada waqti aan ku dhihi kara ma aha aqalada sida adiga urkaysid waay saa ujeedid waaya boshbooshkana iskaga jirnaa maalintiina qorax waaya habeenkiina dhaxan waaya bahal booda la yelo macnaha oo habeenkii dadka cuntana waa joogtaa marka kaanka dhibaatadaasa iska jirta musqulaha ka waran musqula la-aanta idin haysata
musqulaha maalin iyo habeen waxaa laga hadlaa oo laisku dagaalaa musqulihii anaa kaa soo horeeyey iyo anaa kaa soo horeeyey dagaalkaasaa ka dhacsan hal musqul waaya feel waaya marka waxay xaaladda ay maraysaa in ilmihii gadaal loo reeba oo dadkii waaweynaa si ay salaada ugu tegin ay galaan oo ilmihii dib loo reeba musqulla-aan aawadeed marka saasay xaaladda maraysaa waxaan soo gadanaa biyo halkuu ninkii haayo kan kalea ku caawinaa halkii jirgaan oo la haystaa laisla cabaa kaaminka noo dhawaa inta aadna halhalkun ka soo gadanaa jirgaankii kun shilin waaya waa soo gadanaa biyaha maya nafaqa daraa ka jirta ilmaha yaryar oo macnaha nafaqa dara hooyadood aan cuno fiican haysanin oo nuujintii macnaha hooyadii aan macnaha waxay cunaysan haysanin nafaqa daradaas ilmaha yaryarka inta shanta sano ka yar nafaqa dara naga haysaa haweenka foolanaya meel aan geyno male ambalaas aan wacno nambarra ma ka haysano waxna la soo xiriiri malaha waa iska joognaa saasay xaaladda maraysaa walaalkay dowladda iyo hay-adaha samafalka waxaan ka rabnaa inay cunona siiyaan guryo noo dhisaan haddaan guryo la awoodin hataa baacyo nala siiyo masqulo noola dhisa xaaladaha in laga warqaba macnaha caafimaad noola sameeya waxbarasho ilmaha noola siiya si aan macnaha aan dadka aan ula qabsanno oo maskaxda hadda habeenkii aan ka shaqaysiinayno oo hurdila anahay xoogaa ay maskax dejin noo noqoto intaasaan ku codsanayna xasan kaafi qoyste v o a muqdisho mahadsanid xasan kaafi haatanna dhinacii kaalmaha heesa haddii aanu jalleecno waxaan idiin soo qabanayaa heesta waqti iyo fannaanadda kaltuun bacdo barnaamijka tubta nolosha ayaad dhegaystayaal la soconaysaan haatanna kenya dadka qaba xanuunka jirka ku dhaca ee loo yaqaano albino ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa waxa ay sheegeen inay takuurid kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin taasi oo culays badan gelisay nolosha dadka qaba xanuunkaasi jirka ku dhaca axmed cusmaan xuseen oo ku nool xerada dhagaxley ayaa v o a uga waramay takuuridda uu la kulmo waxaana waraystay wariyaha v o a ee xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas magacaygu waa axmed cusmaan xuseen cabdille waaye harada dhagaxleeyaan ku noolahay wadankayga waa baar dheer waaye xanuunkan iha maxaa waaye xanuunka jirka waaye qorax kuma shaqayn kara dhagaxleyna maxaa u maleynaya in toban iyo kow sana ahaa iyo toban iyo labo sana ahaa ayaan joogaa hay-ad alxamdulilah iyoa yaa i qaabishay kaara la i siiyey waa la ii dadaalay waa tahay axmedow xanuunkan goormaad isku aragtay xanuunkan maxaa igu bilowday anagoo garguurinaya ayaan ka bilowday jidee ahaana ayaa iigu dhacay gudaha ayaa iigu dhacay waxaas markii gudaha iigu dhaceen magaar idaa la iigu magaar duway markii xanuunka banaanka banaanka soo maray saasa waxay ahayd cadceedda bal ka waran qaabkee bay kuu dhibtaa saacadaha qaar nin socon kara ma tahay bal sharaxaad ka bixi qaabkaad u nooshahay xanuunka aan qabo maxaa waaye macnaha jiilaalkii oonay iyo haqaayka haqaayka marka iyaa dabeel xanuun jirta ma og tahay dabeeshaas iyo xanuun i dhibaysaa luga waan ka dhambalmaa dabeesha xanuun iidii dhibtaa ma quraxda markii aan dadka ogta markii oo kulaadaan waa dhidaan ma ogta aan dhidin ma lahay mihi korkay ilaa had saacadan la joogo wax dhidin lahay aan lii kaana ma lihi waa tahay cadceedda daran marka ay kugu dhacdo sidee bay noqotaa maadaama aad ognahay xeryaha inay yihiin dhul aad cimiladiisa ay u sarrayso haa markii ana okarowka aan dareema korkay dhan waa kululaana biyaa isku shaba hadala hadaa dabeel jirta waa dilaaca biyaa isku shaba biyaha naftirkooda waa haddaa aan isku badi waa dhibka ii sheegaa ii kanaa ayaga waaye ayaa ka mid ah waa tahay qaabkee baad u nooshahay bulshadan qaxootiga ahsa sidee bay kula macaamilaan
qaxootiga horta ibni aadanka waa iska eed badan yahay ibni aadanka maxay dhahaan hadda magacayga axmed cusmaan xuseen cabdillah yaa la iin garanaa iyo hooyada aabba iila bahaan ayagana maxay dhahaan marugo marugo marka maxay kala jeedaan maxay ka dhigan tahay marugo marugo maxaa ka dhigan tahay korkaa korkaa fafigan yahay dadka berkeed waxay idaarin onay korkaa waa igu lebaysa markaan saa u soo qabeysta magaalada aan dhaha qaada war ninkan maxaa isu qooy ana waaba xanuunka allehayba ila ogba ilaahayba ila og ayagana waa iga faanayaan waa igu aynayaan marig waa ileeyan ilmaha markii xaafadda aan tahay waa ishiidaynayaan hataa naag nafta kale laba naaga aan guursay too waabli igu dulmiba tii labaaya aan guursay haddana ilaa saacadaan la joogo dulmadeeda waa igu ilaahay ii soo celiya toban bilood ii maqnay hadda alxamdulilah ilaahay yaa maxad u elina waa ii soo noqotay waxaas oo dhibaataa oo xataa inaad guursato saameyn ku yeelatay oo laba xaas aa sheegtay in arrintaa xanuunka dadka lagugu dulmiyey waa kuwa cidda saa kugu dulminayso war shacabka magaalada le waa shacabka magaalada le waa laakiin dad oo hadda oo hibil hibil aan ku dhahay dadka magaalada le waaye naagta haddaa guursato maxdar waa inay marka aa muuqan tahay ninkan u gargaan in ladhaha hor leebla iigu diraaba bilcaanta ayadana waa maskiin lewaad sida aruurta amal lewaad ha guri in aan sidaada maxaa raba in aniba wax u guursano oon saanle ku socdo saanle ku aakara beela yaan rabaan markii ciyaalka xaafadda magacyo qaldan kuugu yeeraan ay kaa dabaqeeliyaan axmedow maxaa dareentaa wardhan waxaa dareensanahay marigu anabtiga marigu tan waa dhabsanaa dadka oo dadweyne oo yaqaan axmed ay ugu yeeraan ilaa suuqa shaabka laakiin waxa oo isweynada badan iyoona marigu mar waa la dhagahnayna waa tahay n qaxootiga marka aad timid hay-adaha caafimaadka ma u tagtay oo isbitaaladii ma tagtay haddiise aad u tagtay maxay ku sheegeen xanuunkaaga alxamdulla shukri hay-adda waa u tagay koobta markii aan u tagay maxaa kasoo bilaawda helibosa kasoo bilaabay marka kale nairobi ambalaasa laga qaaday toban nairobi baa lii geeyey wax kan wax kan iyo meel isoo sii waa dhammaystay isbitaalka tagay un wax kan aan ku haynin ma laha un-ta ka warsidaysa lay dhahay un-ta alxamdulla shukri saddex bilood ka bacda waa isoo dhejisay waxaaba imadmarisay falaha sugeys macnaha dibudujin inaad ku heshay xanuunkii ha alxamdulilah alshukri hadda falaha sugeysa lay dhahay qaabkee baad marka u shaqo tagtaa aniga og inaad tahay qaabka nadaafadda ka shaqaysto goormaad suuqa soo gashaa saacadeysa ka baxdaa maadaama labaiyo tobanka saacadood maalintii dhulkan uu yahay dhul cimilo kulul ha dhulka maxaa soo galaa magaalada laba sac soo gala afar sac markii leyn hadii ama shan sac camal waa isgadooma saddexda boqol afarta boqol iyo iska helaa waa iska noqonaa waa tahay n bulshada soomaaliyeed ee hoggaanka ah ama dadka waxgaradka ah markii dhibaatada lagu hayo ay arkaan maxay kuu sheegaan dadki ninkii bindhan weyn oo adduun aakhira oo ogyahay oo ka cabsanaya nin- ninkan dad ninka saan yeelay iyo unigana nin uumina abuurta iska dhaafa leyn ugu dambayntii maxaad ka codsanaysaa in bulshada soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka maadaama aad i sheegtay wakhti dheer inaad tahay ruux halkan dhibaato caafimaad iyo takoorid kala kulmay bulshada qaxootiga ah barshiiq hootaan oo bulshada oo shacabka ama iyo macal hay-adda maxaa ka tarsanaha in aan aflagaadadii waxaan liiga celiyo in la ii nabadgeliyo carruurtana liiga celiyo yaan rabaa yaa- yaa unsanaya aamusankana ka- ka mid noqoda kaasi wuxuu ahaa axmed cusmaan xuseen oo u waramayey wariyaha v o a cabdisalaam salas haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo cabdiqaadir maxamed samakaab
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilowna kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo sidoo kale kulamo ka tirsan wareega lix iyo tobanka ee koobka horyaalada yurub ee uefa champions leaguena caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka siraaga ee dalka talyaaniga kooxda yuventus ayaa habeenkii xalay ahaa kaalinta saddexaad kala wareegtay kooxda roma ee kubadda cagta kadib markii saddex gool iyo waxba ay kaga badiyeen kooxda corotona oo garoonkooda ay ku martigeliyeen yuventus ayaa saddexda gool ay kaga badiyeen kooxda corotona laba ka mid a waxa uu dhaliyey ciyaaryahankooda cristiano ronaldo halka goolka saddexaadna uu u dhaliyey ciyaaryahanka kale ee witson macane kooxdii martida ahayd ee corotona ayaana xalay awoodi weysay inay soo taabtaan shabaqa kooxda marwada duqda ah yuventus oo sagaalkii sannadood ee lasoo dhaafay iska yeelatay horyaalka siraaga ayaa sanadkan uu xaalka ku xun yahay maadaama lagala wareegay shukaanta sare ee horyaalka oo ay la wareegeen kooxaha reer milano kooxda inter milan ayaa hogaaminaysa horyaalka siraaga iyadoo kala wareegtay kooxda ac milan oo inta badan kulamadii lasoo dhaafay hogaaminaysay kooxda roma ee kaalinta saddexaad lagala baxay ayaa sababsatay kadib markii barbaro ay la galeen kulankoodii toddobaadka kooxda yar ee beneveto ee kubadda cagta dalka sbainna hal kulan oo ka tirsan horyaalka laliga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeya kooxaha sevilla iyo osasuna kooxda sevilla oo martigelisay kooxda osasuna ayaana kulankaasi ku badisay laba gool iyo waxba iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen xidigaheeda kale ah diego carlos iyo dijon kooxda sevilla ayaa guushii ay ka gaareen kooxda osasuna waxay u suuragelisay in kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka laliigaha sbain ay kala wareegaan kooxda barcelona ee kubadda cagta oo waayadan uu xaalka ku xun yahay qaaradda yurubna afar kulan oo ka tirsan wareega lix iyo tobanka ee koobka horaalada yurub ee uefa champions league ayaa caawa la ciyaaraya kulamada caawa la ciyaaraya ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha atlantic madrid iyo chelsea oo ka dhici doona magaalada madrid ee dalka sbain iyadoo lugta labaad ee kulankanna uu ka dhici doono magaalada london ee dalka ingiriiska kooxda lazio ee kubadda cagtana waxa ay garoonkeeda ku martigelin doontaa kooxda bayer munich oo ah kooxda difaacanaysa koobka loo tartamayo ee horyaalada yurub ee uefa champions league kadib markii ay ku guulaysteen xil ciyaareedkii lasoo dhaafay lugta labaad ee kulankan ayaana lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda bayer munich real madridna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda atlanta ee kubadda cagta kulankan ayaana ka dhici doona dalka talyaaniga manchester city oo qaab ciyaareed cajiib ah ku jirtana waxa ay caawa u martiyi doontaa kooxda reer jarmal ee brusia minjanlabaj kulankan ayaa ka dhici doona dalka jarmalka iyadoo lugta labaadna la isugu laaban doono gudaha dalka ingiriiska wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
cabdiqaadir samakaab aad baad u mahadsan tahay haatanna innagoo kusii siqayna gabagabada idaacadda waxaan idiin soo qabanayaa dhegaystayaal codadka baxsan ee fanaaniinta aweys khamiis iyo luul jeylaani
iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo